ee guddiga aad u magacowday shaqadii waxay bilaabeen maanta ku saddex baan filayaa insha allaahu meel aad u wanaagsan bay maraysaa wax allaale wixii qashin iyo meel bilicdarrada ku keenaysa magaalada waa laga nadiifiyey dadka meesha ku nool oo laamiga hareerihiisa dhoobna dad danyaray u badan yihiin madaxweyne waa la hadallay isla markaa guddigu wuxuu isku waafaqay dhammaan gidaarada dhinacyada ka mara waddada laamiga ah wixii ka xigsaday oo dabakaayo ah oo laamiga iyo gidaaradii u dhaxeeya waa la qaaday wax allaale wixii ama bannaan yaal oo sbays fiican u jira dad danyarana ku nool yahay waa loo dhimriyo waa layska daayey wax allaale wixii guryaha saraha ah iyo derbiyada dhaadheer la siman oo cabirka la haystana guddigu waa daayey oo dadkii danyarta ahaa waxaa la rabaa gacanna in loogu adeego ummadda gacanna ee insha allahu loogu turo hawshaasaa socota ilaa hadda intii aan soo marray madaxweyne bilic iyo sharaf iyo qurux baa ka muuqatay bal waxaa laabtayada ku jir jirta haddii alla idmo aan waddada sii wadno aan ogaanno cabir baannu ku samaynaynaa hadday suuro gasho laamigaan laami la-eg baan rabnaa inaan dhinac saaro si baabuurtu qaarba dhinac ugu socda insha allaahu bilicdana waa soo kordhinayaa laamigu intaan soo marray hadda markay u yaraato ilaa toddoba siddeed kilomitir baan soo dhaafnay waddada hareeraheeda mid walba gaar baa wadda u mari kartaa laami ah marka bilicdi waa soo noqotay waana wadnaa dadweynuhuna si fiican buu noola shaqaynayaa si dhaganugayl leh oo xilkasnimo leh baa ciddii cabirku fuula oo gidaarada iyo laamiga u dhaxaysa ee looga guurayaa insha allaahu qolo walba iyadaa furfuratay iyadaa raranaysa waxaan kaloo madaxweyne amar ku siinay reerkii danyar ee dabakaayadoo inta furfura ee qaadi kari waaya in guddiga u qaado meesha ay rabaanna u geeya insha allaahu wax allaale wixii dhistansaha iyo cabirka saxa u haysta la dumin maya insha allaahu bilicda in la hagaajiyo meesha dabakaaya ku harto horteeda la nadiifiyo dhistansihii ay ku jirto aan laamiga u dhowayn cabirka ay guryaha waaweyn ee waddooyinka labada dhinac ka mara ay la haysato insha allah shaqadaasaan wadnaa meel fiican bayna waraysaa madaxweyne waa kugu soo dhowaynaynaa si aad u dhahday kelmadaadi cabdirashiid gudoomiye adiga iyo xubnaha kale guddigaba waan u mahadnaqayaa shaqada fiican ood haysaan waana bogaadinayaa reer boosaaso in ay taageereen in ay la shaqaynayaan guddiga waa bilicda magaalada waa quruxdii magaalada waa nabadgelyadii magaalada quruxda waxaa ka muhiimsan in magaalada ay noqoto magaalo amni ah oo meel qashina iyo meel qurmuun oo lagu gabadaahi aysan jirin ayaa loo baahan yahay waan idinku taageeraynaa dowlad ahaan hawsha iyada ah si kasta oo aad hawshiina u fushataan waan idinku taageeraynaa insha allah waana ay soconaysaa waana shaqaynaysaa hawshaasi marka waxaan rabnaa mar kale ku celinaya dadka reer boosaasood in ay la shaqeeyaan guddiga odayaasha cuqaasha nabadoonnada ganacsatada waxgaradka ismada dhammaantood waxaan rajaynaynaa marka inay hawshaas sida ay codsadeen ayagu boosaas iyadaa codsatay in la qurxiyo iyadaa codsatay in jeedka loo furo iyadaa codsatay dowladda ka codsatay in magaalada shaqo laga qabto caasimadii ganacsiga puntland weeye waxay istaahishaa inay qorxoonaato waxay istaahishaa inay nabadgelyo noqoto waxay istaahishaa inay noqoto meel si amni iyo silmi dadku ugu nool yihiin oo qurux badan oo caafimaadka iyo nabadgelyada iyo amniga iyo quruxda wax soo socda wey dhammaantood weeye marka in qashinka la aruuriyo in jeedka la furo in hantida dowladda la soo celiyo intaba waxa weeye waa waa waa muhiim insha allahu marka khayr iyo guul baa idiin rajaynaya guulaysta shaqo wanaagsan waan arkay indhahaygaan ku arkay hadda shaqada socota waana ii muuqataa wanaagga badan hadda ilaa labada beri saddexda beri la suubiyey marka guulaysta hawshiina wata insha allah wixii taageerana waa garabkiina weeye amaadsantihin